dhintay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaar dameer bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada warsa raadiyo xadaado habeen kasta daan kale aad ka dhegeystaan efemta siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaaltisa
soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi ee ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweye adagarinayso xaqoo kuu dufaaciyo ku qabay gabayanoo daahi idam alle ilaah kuu gangaab duuf maqaadiir saam iyo garna ay duuwayo guruta kaa aada gudiidka waa beri wax baas kuu golayreeye adoo gumatafiidkii rabbiga igalangalkaayen alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abnay gooya hilibkaada gaanari kujiir iyo baran gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalooya kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbi guban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayo hiya geedka rabbi lababsha geengeelle iyo dumud ha kaa yeelo dablan wiila'aaneed allowguda kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday disi weeyaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagolanta kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu buraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul irmaani rubaad ka dundod iyo haadaarxu meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan wanaagsan ayaan hawada ayaan ka leenahay waa habeenimo khamiisa jimca soo geliso taariiqu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan haddii allaah wadila laga helo waxaa qayb ka noqon doona puntland ayaa dignan ammaan ka soo saartay inta lagu guda jiro xafladda calaamasaarka ee madaxweynaha maamulka puntland iyo ku-xigeenkiisa xog ayaanu idinkaga haynaa barnaamijkan ayaan goorrow idinkugu soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada xoogga dalka ayaa maanta waxay saldhig cusub ay ka samaysteen duulaadka magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug waxaana ka qayb galay mas-uuliyin ka tirsan galmudug maamulka degmada cadaado iyo mas-uuliyiin kale barnaamijkan ayaan xog ku arrimahaas la xiriira idin goorrow idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wafdi balaaran hogaaminaya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada garowe caasimada puntland ujeedka safarkaas ayaan xog idinka hayaa barnaamijkan ayaan goorrow idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee caawa barnaamijkan aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta la kulmay wafdi ka socda yunsom waxay ka wada hadleen barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona golaha wasiirada ee maamulka hirshabelle ayaa maanta lagu dhaariyay magaalada jowhar ee xarunta hirshabelle waxaana dhaanintooda ka qayb galay madaxweynaha maamulkaasi iyadoona halkaasi maanta lagu daafuray kalfadhii shanaad ee baarlamaanka hirshabelle qodobada kale ee caawo barnaamijkan aad goorrin kugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa dalba in la xiro qunsuliyadda turkiga ee magaalada hargeysa sababtu maxay taha xog ayaanu idinka hayaa barnaamijkan ayaan goorrin idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee caawa aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saaray burburinta ciidanka kenya ee xarumaha shirkadda isgaarsiinta hurumuhu telecom soomaaliya ay ku lahayd gobolka jubbada hoose iyo gobolka gedo qaybo ka mida xog ayaanu idinka haynaa qodobada aynu ku soo kordhaa xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caaway waxaa idinkugu hayaa heestan
amariyo hargeysa iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiya garis iyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan
qodobada aynu ku soo kordhaa ayaa barnaamijkan caaway aad ku dhagaysan doontid barnaamijka tabinta iyo diyaarinta waana xasan axmed maxameda waxaa farsamada iskale karaamaha waa mar kale iyo xulashada wareysyada
caasha maanta maxaa iila soo hadhaweysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adiga iyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sidan u wadaagaynaa miyaadan ogeyn adiga gaylo wadaag oo ay hurmuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacayso ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoon isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna okey ama sandi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiiraan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala xiriira taleefanada kale ah hal afar hal ama hal afar labo haqabtiraha bulshada hormuud telecom
saaxiibka hanadow muujidahan hawada galay hugunka iyo codka iyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo habeertaan layskuna hadleen karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kala aqooninee hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama foga waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa amnigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis redio cadaado haba socodka nabadiyo haasaawo loo begay himilay ku caan tahay reediyo cadaada afka hooyadan iyo hoballada wadaniga ah hiddahay ku caan tahay redio cadaado redio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow redio cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir waa shan afartan iyo lix siddeetan iyo siddeed soddon iyo labo ama fura siddeed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballantana waa redio cadaado hoyga wararka
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaa dhagaysanaysaan qaybihi hore ee barnaamijka ayaa la socotaan taliska qaybta ku labaatan ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ay uhlanayaan taliska booliska galmudug xildhibaano maamulka degmada cadaado iyo saraakiisha qaybta ku labaatanaad ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen xarunta loo dhisayo taliska qaybta ku labaatanaad ee ku taalla duleedka magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug taliyaha qaybta ku labaatanaad saree guuto yuusuf cabdiqaadir axmed kaanti oo munaasabadaas hadal ka jeediyey ayaa u mahadceliyay maamulka degmada cadaado sida ay ciidamada xoogga dalka ugu wareejiyeen dhulka xerada laga dhisayo taas oo qayb ka qaadanaysa horumarinta ciidanka iyo in loo helo goob ku filan oo ciidanka xoogga dalka ay ku shaqeeyaan munaasabadii maanta lagu qabtay duleedka magaalada cadaado waxaa ugu horreyn hadalla kooban ka jeediyey gudoomiyaha degmada cadaado cabdiraxmaan cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلهي عيان المحب علينا ما أنت وتاريخ أي تهي أفر إلى وطنكي بشي كوباد لما كنت مية سقالك وحان ردقح لقني حرونتي تلسك قيبت كوية لباتناد وان كردقح لقني دقمد عداده سيدا أن هذا أول جدنا سلاكيش عيدا كا هديهين بليسكي هديهين ملترقي هديهين نبت سجدي يلا مان برشدي يقيم كل تليه قيمته كويلة وتنا وندع تاجي تليه قيمته بليس كسنا وتاجي تليه قيمته نبت سجده ونرجع إن شاء الله كيس سلاكيش كلا نرجع وقته اللي بعنا دي وسيرة دي يسلاكيش لما هل كان أيان ديار كنا هاي سيدا كلا تليه سليك دقمة على سنوات ديار ما أنت واحد هل كان عن ku dhagax dhigna xaruntii qaybta taliska koob iyo labaatanaad muddo badan ciidanku qaybta waxay dhex degaleen magaalada cabasho badanna way ka jirtay sidaas daraaddeed taliyaha qaybta wuxuuna weydiistay dhul in la siiyo ay dhistaan shalay ayaanu u wareejinay dhulkan kadlaynu ugu wareejinay waa dhul saddex kilomitir oo isku wareega laga bilaabaa maantay oo aan dhagax dhignay waxaa ku wareeg waxaa ku wareegtay qaybta koob iyo labaatanaad taliska qaybta koob iyo labaatanaad dee taliyaha iyo mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka iyo dhammaanna waxaan ka codsanaynaa dalku inuu noqdo dal la dhiso ee uusan noqon kaliya eeguma sawir iyo wax la mid inaana noqon sidoo kale waxaan rabaa shacabka degmada cadaado inay ciidamada la shaqeeyaan inay amniga ka qayb qaataan inay ciidamada soo dhoweeyaan meeshaan hadda aanu shalay wareejinay waxaa laga yaabaa dad shacab ah inay fiirsan jireen oo islahayeen mustaqbalka aad dhisatiin oo korka waardiyeysan jireen dee dhulku waa dhulka dowladda iskale wixii dowladda ka soo haraa shacabku leeyahay waxaan rabnaa qof kasta inuu ogaado xarumaha dowladda iyo danta guud aan u goynayno inaana wax qof ama loogu dan leeyahay ama qof lagu xumaynaya inaysan ahayn qof walba inuu saas u ogaado qof aan ka leexinayna makiinadda ma jirto maalintay ku soo aaddo Eh, hadda asbuucan dambe waxaan u soconaa qorax ka soo baxa magaalada dhinaceeda kale sidoo kale xarun kale dowladeed aan ka goynaynaa dhulka dhulkii dowladda waa in laga jaraa Eh, markaan xarumaha ciidamada aan ka jarno waxaan usoo jeesan doonaa insha allahu eh, meelihii laga dhigi lahaa iskuulaadka iyo jaamacadaha iyo kullejooyinka sidoo kale eh, shacabka dhulka wuu iska degey Eh, sidaasna sax maahan magaalana magaalo ku noqon maydo inaan laga heli xarumo dowladeed marka qof kasta waxaan rabnaa oo shacabka ka mid ihi oo ama wax tabanaaye ama isla ha ahaad waxay ahayd maxaa wax lagugu reebi waayo inuu sidaas noola qaato cid gooniya loogu danayn maayo cid gooniya wax laga siin maayo waa wax naga dhan noogwada dana marka ciidankana in la soo dhoweeyo lagana shaqeeyo waana mahadsantii haddana waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug xildhibaan cabdullaahi gurey
gudoomiyaha degmada cadcadabo cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootaale ayuu kaas ahaa cabdulaahi cumar geesey oo ka mid ahaa baarlamaanka galmudug islamarkaana qayb ka ah dadka ka qayb galay munaasabadaasi ayaa hadalkaani halkaas la wadaagay ciidamada ganacsatada maamulka degmada ee, dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, bacda salaam maantay oo taariikhdu ay tahay ee, bishii koowaad laba kun ee, toban iyo sagaalka waxaanu wareejinnay aad u jeedaan dhul baaxaddiisu ay weyn tahay aanu ku wareejinnay taliska qaybta koob iyo labaatanaad oo abaadaanan kaga wareejinnay waad aragtaan dhulku baaxadda intuu la egyahay ee, waad u jeedaan ilaa shan kilomitir afar kilomitir ilaa saddex kilomitir inta uu dhan yahay waad aragtaan waxaana xilli walba ay dadka deegaanku diyaar u yihiin inay dowladda ay soo dhoweeyaan sida guddoomiyuhu u sheegana intii ka soo harta dowladda in maaragtay shacabku ay yeelan doonaan balse intay dowladdu ay u baahan tahay dhulkii dadka lagu shaqayn lahaa ummadda lagu shaqayn lahaa inaan maaragtay aysan eh, soconayn inay maaragtay dadku ay ay iska yeeshaan sidaa darteed dhulkan waanu wareejinnay dowladdan ku wareejinnay dowladdan ku soo dhowaynaynaa haddaan nahay xildhibaanada galmudug dhammaantood a- hadda ka hor waxaa jirtay xildhibaanada galmudug xarun in laga siiyey xaruntii galmudug waa diyaar xaruntii boolisku waa diyaar xaruntii taliska koob iyo labaatanaad waa diyaar waa ta aan bixinnay xaruntii nasa waa diyaar waanu bixinnay waxaan bixin doonaa meel kasta oo ay leeyihiin dowladda lagu shaqaynayo diyaaraan u nahay waa bixin horna waa u bixinnay haddana waa bixinnay waad aragtaan dibna waa ka bixi doonaa wakhti kastaba waxaan diyaar u nahay inaan dowladda waxay doonayda aanu bixinaan diyaar u nahay shacabkuna waxay u diyaargaroobeen dowladda inay soo dhoweeyaan dhulka iyo dalka iyo dadkana ay ku soo dhoweeyaan sidaa darteed dhulkaasaan ku wareejinnay waanu ina siinay adinkuna inaad nagu gud- naga guddoontaan dowladda aad ugu shaqaysaan eh, aad waardiyeysataan aad dhisataan laga bilaabo xilligan inaad dhisataan dhulku waa dhul dowladeed sidaasaan inii siinay sidaas kula wareega sidaa ku qaata weliba waa inila dhisaynaa waa inila dhisaynaa waa ina kala shaqaynaynaa aadaad u mahadsan tihiin Eh, wasalaam cabdulaahi cumar geesiid xildhibaan ka tirsan baarlamaan galmudug ayaa kaasi ahaa oo ka hadlaya maantii waa dhulka lagu wareejinayey taliska qeybta koo iyo labaatanaad ciidanka xoogga dalka taliyaha booliska galmudug cabdicasiis ibraahim yuusuf aadan dhigo badan oo ahaa dadka ka qayb galay qeybka ahaa ayaa hadalkana la wadaagay
بسم الله الحمد لله waxaa saaka farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno dhagax dhigga xarunta loo dhagax dhigayo qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Een, waana la dhagax dhigay waana wax ka dhisi doonaa waana wax ka agaasimi doonaa sidii loo dhisi lahaa guddoonka degmada iyo xildhibaanada iyo dadweynaha cadaadoo dhan macaa guurtidana aad baan uga mahad celinaynaa sida ay u soo dhoweeyeen een, xarumaha ay siinayaan ciidamada qalabka sida oo dhan biliiska horey u siiyeen nabad sugidda horey u siiyeen kii xabsiga dhexaad laga dhagax dhigay oon goobjoog ahayn maantana qaybtii koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya dhagax dhiggeedii baan kor taagannahay aad baan idinkugu hambalyaynaynaa haddana waxaan ku soo dhoweynayaa taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad
taliyaha ciidanka booliska galmudug ayuu kaasi ahaa cabdicasiis yuusuf aadan dhaga badan oo ahaa dad ka qayb galay qeybka ahaa habeen wanaagsan isna ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay taliyaha qeybta koo iyo labaatanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saryeeg wata yuusuf maxamed cabdiqaadir kaante waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada cadaado
gudoomiyaha iyo maamulkiisa xildhibaanada saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida sida miisa booliska xoogga meeshan aan taaganahay maanta waxaan dhagax dhigaynaa taliska qaybta kow iyo labaatanaad insha allaahuna waa dhisaynaa annagoo kaashanayna shacabkanaga iyo ganacsatadanaga iyo dadweynahanaga iyo xoogganaga annagoo kaashanayna ayaan dha- muxuu ahaa dhisanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sidaas daraaddeed waxaan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba maamulka degmada iyo xildhibaanada iyo saraakiishoo dhan wasalaam ahey dhulkaan hilmaanay dhulka dhulka waana la siiyey waana guddoonnay waa ku mahadsantihiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin
dalkiidinka qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys waayahay habeen wanaagsan ayaan hawadayan ka lehnaa saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad degeysanaysaan qaybi dhexe barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa dhowaan magaalada garowe oo ku bigay maalinka sabti ah foodan ugu soo haysta ayaa waxaa la filaya in lagu qabto munaasabadda calaamasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dana waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaa jira ciidamo fara badan oo la geeyey magaalada garowe kuwaas oo magaalada ka wada qorsho lagu sugayo ammaanka waxaana guddiga ammaanka ay dhowaan ay soo saareen awaamir la xiriirta dhanka ammaanka laamaha waa maalmaha calaamasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane iyo ka-hogeenkiisa wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland si- axmed cabdulaahi yuusuf dowlad ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga hortago khatar amni oo geysan karaan dadka kasoo horjeeda maamulkaasi oo ula jeeda al-shabaab iyo daacish wuxuu sheegay wasiirkii puntland ay leedahay cadeymo midooyo kala duwan oo dadka dhex jiro ha yeeshee uu sheegay in shacabka iyo ciidamada ay ka dugtoonaadaan maalinka xafladda calaamasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dene iyo ku-xigeenkiisa axmed karash si kastaba laga bilaabo maanta oo khamiis ah ayaa la bilayaa in maalinka sabti ay soo dhacayso xa- xafladda calaamasaarka madaxweynaha puntland ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada garowe ay tagaan wafuud kala duwan oo maantaba ay tageen wafdi ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya cadowga faraha badan oo aad ogtihiin oo midabyo badan leh oo siyaabo badan u kala eg magacyo badan oo kala duwan leh waa inagu dhex jiraan waxay doonaan iyo waxay qorsheeyaanba inay fashilmaan ayaynu u baahannahay insha allah waana fashilmayaan waxaynu u baahannahay muddadaa yar in aad guntiga dhiisas iga dhigtaan muddadaa yar in haba yaraatee loo diido cadowga ujeeddada uu leeyahay cadowga waa inagu dhex jiraa waana iska saarayna haddii alla idmo waxaynu rabnaa haddii alla idmo habeenka ugu daran horta waa habeenka lix iyo labaatanka oo habeenka ay dhacayso weeye muxuu ahaa xafladdu madaxdii waddanka oo dhan baa imanaysa soomaaliya oo dhan baa laga imanaya dibaddaa laga imanaya waxaan rabnaa maadaama la yidhi puntland hooyadii federaalka weeye oo waa qaangaan qaangaannimadaasi inay naga muuqato inaynu noqonno inaynu tusno inta kalena inay ku daydaan puntland wasiirka wasaaradda amniga dowladda puntland axmed cabdulaahi yuusuf dowlad ayuu kaasi ahaa oo bulshada la wadaagay iyo abuumarta ka soo baxday wasaaradda amniga maamulka puntland habeen wanaagsan ayaan hawdayan ka leenaa raadiyo hadaadada ayaa dhegeysanaysaan qaybi dhexe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa
dalkiidinka qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawadayan ka lehnaa saaxiibayaal magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ahna xarunta rasmiga ah ee puntland waxaa maanta kusii qulqulaya wafuud kala duwan oo ka socda dowladda federaalka siyaasiyiin kuwaasoo doonaya in maalinka sabdida ah ay ka qayb galaan xafladda calaamasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni xubnaha dowladda federaalka soomaaliya ee ka socda maanta garowe gaaray ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi wasiirada dhalinyarada ciyaaraha iyo waxbarashada wasiir ku-xigeenada guud ciidamada booliska soomaaliyeed iyo siyaasiga salaad cali jeelle go-aanka diyaaradaha magaalada garowe ee puntland waxaa wafdi aan ku soo dhaweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdi xakiin maxamed axmed oo lagu yaqaana dhoobo daareed wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland xafladda alamasaarka madaxweynaha puntland ee puntland ayaa maalinka sabtida lagu wadaa inay ka dhacdo deegaanada maamulka puntland wafdigan go-aanka markay tageen ayay warbaahinta la- ay la hadleen waxayna sheegeen inay ku faraxsan inay soo gaaraan puntland kana qayb galaan xafladda alamasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani kaxoonkeysa cabdi xaashi iyo waftiga hogaaminayo oo ka tirsan golihiisa ama mudanayaashii aqalka sare ah oo nagala qaybgeli doona xafladda dhici doonta lix iyo labaatanka ee caalimasaarka madaxda puntland waxaan leenahay soo dhowaada gurigiinni baad ka timaadeen gurigiinni baad timaadeen waxaa weeye aadna insha allahu waxaanu la dhacsannahay ugu faraxsannahay inaad halkan noogu timaadaan aanu idinku soo dhaweyn idinkoo mas-uuliyiintii na matelayey weliba aqalka sare waxaan leenahay waa state level
doorashadii aad samayseen oo aan ka daawanaynay telefishinnada waxay ahayd doorasho aad iyo aad noo qancisay oo sixil kasnimo waddaniyada dareen midnimo ah ku fadhiisatay oo adigaadana ay kugu soo doorteen madaxweynihiina lagu doortay waxaan leeyahay baarlamaanka aa puntland waa idinkaga mahad celinaynaa fikirkaa fiican isku duubnaanta aad samayseen waa idinkaga mahad celinaynaa aa midda labaad sidaad u sheegtay aqalkani wuxuu matalaa dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya laakiin laba sano waa tageen wada shaqaynta iskaashiga iyo isu imaanshuhu waa yaraa go-aanka aqalkani uu qaatay waxa weeye laga bilaabo maanta oo aanu idiin nimid iyo wixii ka dambeeya si joogto ah inaan u wada shaqayno isku xidhanno leysdalkeennu wuxuu u baahan yahay midnimo nabad iskaashi wada shaqayn isjacayl inaynu soo celinno inaynu soo celinno soomaaliya siday ahaan jirtay adduunkan inaynu soo celinno waxayna ku imanaysaa arrintaas isku duubnaan isjacayl soomaalinimo ayay ku imanaysaa waxaan erey idiin sheegayaa aan tegey istaanbuul toddobaatan dal baarlamaankood ayaa ka soo qayb galay baytalquds iyo falastiin ayaay ahayd arrinta laga hadlaayey waa arrin aad iyo aad muhiim u ahayd waxaanse idiin sheegayaa aniga erey i taabtay oo ahaa guddoomiyaha baarlamaanka saniga aanu sheekaysannay oo yidhi kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii oo eeyuu shirkeedii aniga oo wasiira waxaan ka mid ahaa waftigii madaxweynahayga ee shirka oo eeyuga yimid ani wasiir baan ahaa buu yidhi waxaan soo maray oo soo arkay caasimado badan oo afrika saddex arrimood oon ku arkay caasimadiinna magaalo caasimada afrika intaan tegey oon ku soo arkay ma jirto nabad qurux iyo amni kuma soo arag ereyga aad ii taabtay ee i dhibay waxa ahaa wuxuu raaciyey afrika waad hogaaminayseen idinkaa hogaaminayey oo afrika ay aada iyo aad idin daba taagnayd waxaan ka yaabanahay buu yidhi oo aan ku su'aalaya dadku sow dadkii ma aha dalkuna sow dalkii ma aha siddeed iyo labaatan sano sidee buu dagaaluuni idinka dhex socda oo aada u dagaalamaysa arrintaasi way taabatay laakiin waxaan ku jawaabay baan idiin sheegaya waxaan idhi dalku waa dalkii laakiin dadku dadkii ma aha jawaabtaasaan siiyey igana dhab weeye waxaan leeyahay soomaaliyey waxaynu nahay hal qoys ma nihin qowmiyaad kala duwan waxa la yaalo waxa- waxaad dhici karta qof kasta oo soomaali inuu yacni ay dhaleen yacni ama hooyo ama aabbo ama ayeey ama awow uu soomaali oo dhan afar ama shan qabiilkan aynu isu qaybino uu ku jirayo waxaan qabaa waxaynu nahay hal waxaynu nahay mid inaynu midnimadeennii soo ceshanno dalkeennu mid ahaado aynu isu wada taagno intaasaan odhanaya mudana guddoomiye
dalkiidinka qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba waayahay habeen wanaagsan ayaan hawdayan ka leenahay saaxiibayaal qibi dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana hadda aadna magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar isna injineer yuruso ayaa dhigax dhigay mashaariic horumareed oo laga filinaya deegaanka garas baali ee duleedka magaalada muqdisho isagoona xarga ka jiray kawaanka gowraca deegaankaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar injineer yuruso ayaa sheegay in maamulkiisu xoogga saarayo horumarinta kaabayaasha bulshada si loogu adeego shacabka islamarkaana deegaanku u noqdo mid laga helayo dhammaan adeegyada ay bulshada u baahayeen injineer yuruso ayaa xusay in deegaanku u baahan yahay dibudhis ballaaran oo dhinac walba ah si uu uga mid noqdo degmooyinka gale ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho bismi illaahi raxmaani raxiim Eh, ra-iisul wasaaraheenii hore eh, agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha horena uu ahaa guddoomiyaha gobolka duqa muqdisho guddoomiye ku-xigeenka maamulka arrimaha bulshada ee gobolka eh, guddoomiyaha eh, gubadley dhammaan mas-uuliyiinta kale ee nala joogta bahda saxaafadda barbaarta gaashaaman bulshada gubadley dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaa farxad ah in dadka deegaanka gubadley ay isabaabuleen islamarkaana xaruntii u noqon lahayd loogu adeegi lahaa bulshadana aan maanta halkan ku dhagax dhigayno taas waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto inay tusaale u noqoto bulshadu hadday is-abaabusho inay wax walba samaysan karto maamulka gobolka banaadir oo ah maamulka shacabkana mar walba waxaan ku qasbannahay shacabka in loo hiiliyo shacabka rabitaankiisa la sameeyo marka waxaan rabaa inaan kaga mahad celinno xaruntan aad ugu tala gasheen in bulshada loogu adeego islamarkaana lagu fuliyo adeegyadii ay bulshada ee gubadley u baahneed intaas ka sokow maanta iyadana shacabka waa dhegaysannay een, aad iyo aadaan u maqalnay een, rabitaankiinnana waa cad yahay islamarkaana bacdamaa dowladdii federaalka ay tahay dowladdii shacabka maantana fursadda la haysta ay tahay madax qaran iyo madax gobol oo runtii iyo madax ilaa iyo heer gubadleyba diyaar u ah in bulshada la dhegaysto bulshada rabitaankooda lagu shaqeeyo laba kun koo iyo labaatanna hal qof iyo hal cod la gaaro sida keliya lagu gaari karana waxay tahay iyadoo bulshada rabitaankeeda la tixgeliyo marka waxaa idiin ballan qaadaynaa waxaa idiin ballan qaadaynaa inaan dhagaysannay fariintiinna ah inaad rabtaan gubadley inay degmo noqoto soo saas maaha marka insha allah fariintiinna waa qaadaynaa annagana waa bilaabaynaa broseskii oo nidaamka ahaa oo aan madaxda qarankana la wadaagi doono waxaan rajaynaynaa idinkana inaad nala eh, garab eh, taagnaan doontaan nagala shaqayn doontaan islamarkaana sidii ra-iisul wasaarihii hore u sheegay aad labalaabi doontaan dadaalkiinna oo amniga iyo nabadeynta gubadley aadaa loo ammaanay waxaan rabnaa in ay tusaale u noqoto dhammaan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan injineer yuriso ayuu kaas ahaa oo maantay ka hadlayay munaasabad uu ku dhex dhigaya deegaanka garas baali ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuuna bulshada u sheegay inay dhisi doonaan islamarkaana furinteeda ay u gudbin doonaan dowladda federaalka ee soomaaliya habeen wanaagsan qeyb ugu dambeeya barnaamijka waa qeybihii dhexe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa waayahay habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenahay saaxiibayaal raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysa ninkii ajanabi ahaa ee lagu qabtay garoonka adaacadda ee magaalada muqdisho oo la sheegay in uu wato loo basabuuro sida uu sheegay wasiirka wasaaradda dulista hawada dowladda federaalka soomaaliya maxamed salaad umar ninkan oo u dhashay dalka ingiriiska ayaa ciidamada ammaanka sabdi lasoo dhaafay oo taariikh ay ku beegneed sagaal tobanka bishan waxa ay ku qabteen garoonka diyaaradaha adaacadda ee magaalada caasimadda muqdisho iyadana lagu geeyey xarunta dambaarista ee c i d da ee ciidanka booliska soomaaliyeed maxkamadda gobolka belander ayaa shalay amartay in xabsiga dhexe lagu sii hayo tony thomas kaas oo xilliga garoonka lagu qabanayo watay qalabka loo isticmaalo sunta dadka ka ilmaysiisa islamarkaana uu laamaha ammaanka ka qeliya sida ay sheegtay maxkamadda gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah muqdisho wasiirka wasaaradda gaadiidkii duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in ninkaasi markii baaritaan lagu sameeyey loo ogaaday inuu wato laba baasboor oo kale ah wadamada ingiriiska iyo faransiiska islamarkaana lagu qabtay meesha ugu horeysa ee laga garo garoonka adaacadda ee magaalada muqdisho wasiir maxamed salaad omar ayaa waxauu sheegay in ninkaasi uusan ahayn mid dambiya kasoo galay dalal kale oo uu ogeyn rabay balse faalli xiriira amdarro ama qarax yeesha baaritaan uu ku socdo islamarkaana laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo arrintaas uu udaynayo
qofka ilaa hadda la tuhansan yahay oo aan gacanta ku hayno waa qof dhashay laba dhalasho haysta ingiriis iyo faransiis ayuu haystaa sida aan la socdaa waa qof cadaan ah qof wadanka ka shaqeynayay muddo oo intii uu ka shaqeynayo wadankana intii ka horeysayba aanan laga soo sheegin wax dhibaato ah inuu meelna ka geystay oo qof caadi ah ayuu ahaa baaritaan kadibna waxaan ognahay in wax criminal record hataa uusan lahayn ninkaasi wixii laga yeelayay iyo dhammaan waxa ciidamada u xil saaran arintaasi boliiska iyo c i d da ayaa arintaasi ku howl jira laakiin midda annaga ina khuseysa saxda ah ayaa waxay tahay wax qarxa ma saarnayn kuma jirin boorsadaas wax taargad ah oo qofkaasi uu meel qarxin rabay intaan ognahay ma jiraan sababto wax wax lagu qarxeeyo ma uusan wadan qof criminal record leh ma ahayn qof wuxuu ahaa shaksi safraya oo bahashaasina hore u haystay hore usii qaadanaya isagoo aaminsan in la qaadan karo
wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista xagooda xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed salaad wamar ayuu kaas ahaa oo sheegay in ninkii sabdi lasoo dhaafo taarada ku beegnaa sagaal tobanka bishan lagu qabtay garoonka adaacadda ee magaalada muqdisho u watay laba baasboor kuwaasoo kale ah ingiriiska iyo faransiiska ninkaas lagu qabtay garoonka diyaaradaha irida laga soo galaa sheegayna inuu watay wax lagu sheegay qaraxsan markii dambe ee baartin ay ku samey noqday sunta dadka kalmaysiisa habeen wanaagsan saaxiibayaal qaybi ugu dambe barnaamijka ayaan kusii saqaynaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta xafiiskaasi xarunta madaxtooyada waxuu ku qaabilay wafdi ka socdaa yunsom wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya wakiilka yunsom ee magaalada baydhabo waxaana goobjoog ka ahaa xubnaha uu ka mid yahay wasiir dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxaa la sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sida uga qayb qaadan lahaayeen shirarka uu dib heshiisiinta ah ee maamulkiisu ka wado magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed waxaynu ammaaneen annagoo ciidanka kasoo dhex gelin inaan la kulno dib heshiisiin aan ka qabsano magaalada baydhabo waxayna noo ballan qaadeen in aan gacan naga sii doonaan sidii ururka al-shabaab looga saari lahaa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waayahay xildhibaan axmed maxamed diiriye oo loo yaqaan nacnac oo ka mid ah golaha wakiilada baarlamaanka somalilan oo warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa ku eedeeyey madaxda qusliyadda turkiga uu leeyahay magaalada hargeysa wuxuu sheegay in qusliyadda qof walba oo tago uu doonayo inuu helo baasboorka dalka turkiga uu dhibaato ku qabo islamarkaana ay muddo ku qaato inuu helo xukuumadda hadda talada haysa ayuu ugu baaqay in albaabada isugu dhifato qunsuliyadda turkiga uu leeyahay magaalada hargeysa uu sheegay in adeegyada bulshada uga baahato aysan ka helin karin qunsuliyadda turkiga uu kaleeyahay magaalada caasimadda ee hargeysa ee gobolada qooyi ee soomaaliya daanka waxaan doonaya inaan ka hadlo safaarad ku sheeg halkana oo tugugu leeyahay oo dadkii somalilan dalka ahaa ama qofku yimaada muslimka uu ku dhibaatoonayo waxaan ii sheegaya wasaaradda khaarijigan furinta u diraya oo dadku yidhaah naga gaarsiiya qofku markuu tago lix bilood baa lona sii noqo soo noqo lacagtii baa laga qaadaya arjigii soo saddex qof baa kaxeeyey afar qof baa kaxeeyey wax allaale wax loo qabanaya ma jirto qofka qof sakaraada baa naga tegey muqsuuga la soo hadlay wuxuu yidhi xilli baan markaan maalin aan taga gaaday ayaa safaaraddii muqsum markiiba laysiiyey maxay safaaraddan inagu haysataa bal waxaasoo daba iyo waxaasoo huba iyo bilaayadaasa ka dhacaysa halkanna oo mucasas mukarama oo loo hayo oo nabadgelyadooda la sugaayo oo aanay al-shabaab aanay ka baqanin ilaahay mooyaane wuxuu keeni mooyaane ayay dad qof wada jajabay ayagoo nin waan kusoo xaqiijinayna lix bilood baa la daba joogay ku dhibeyba dadka intiisa badan marka wasaaradda khaarijka waxaan leeyahay allihiin hallow hadduu yahay nimankaa u yeedha oo indaar siiyo nimankaa safaaradna maaha naga xidha lacagtay ummadda ka qaadasiiyo iyo silcay ku dilayso ilaah bow intaasaa misaaka inii sheegay
xildhibaan axmed maxamed deeriye oo laga qanaacna oo ka mid ahaa golaha wakiilada baarlamaanka somalilan ayuu kaas ahaa oo xukuumadda ugu baaqay inay xirtaan qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada hargeysa turkiga habeen wanaagsan ayaan hawada aan ka lehnaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhowaada xubinta aadku xiisaha badneed ee kalamaan
haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa ku hanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaana ilmuhuuga qosliyaan kismaayo ma joo harba maya maya garowa ma baydhaba maya maya hargeysa ma gaalkacya maya maya intaa subaxa marniya maya maya hadda waxay kala yihiin xaggee loo kala wada
geelaynimadin geeka ee daati ayaa geeljiro waxaa ka sheegan qandha saarla burur badan oo gacan ku midiya badan reedhaya maanta shaarka iyo haanta aad tumaysaan waxaa ku soo xasuustay gabadhii tiri haddii bururka dhabyaye bilaawa dhiig u yeel
aryaa gurbaankaad ku heestay codkaaga gabadhtuu egaan ku soo xusuusnay hadda ka hora nin odayu wuxuu yidhi ow hadday goodobtaa goobtaa taal ku guftoo geebeereyga roon haye uu yidhi waraan gabaan gabaha ku sheega haddii kale goobsaha lagaa jebinayaa war aniga haan la tuma waxay ugu fiicnayd shar iyo shay daahan la naarey sidee shurugaaha kurac horta cadawaa badan yahe haan aad la tunteen wax kaloo tuntiin miyaad weydeen nimayo waqti ciyaaratume lama jooge anigu waxaan dhihi lahaa dadqalkiiyo dilayaashiiyo cid kastoo u daraata ilaahiyow rabbigeeyow ka badbaadi dadkeenna dadqalkiyo dilaayka maanta ku nooli kolay daacish iyo shabaab weeye daa'imow rabbigeeyow ka badbaadi dadkeenna waraadahayna kuwaad sheegaysiin waa u daran yihiine wax wax dila keligood ma ahan ninku dila ninkii soo diraa kaaga sii darane dilbiyaa dil kuu dhaama dufbaqay ku baxaane warnabada nin baa waxaan idhi dadkeenna maxaa loo dilaa markaasuu wuxuu igu jawaabay maxaad u nooshihiin baa loo dilaa nabee dadku dhibow qabaa minixaad u nooshaana loo dilaayo hadduu dhintana aad ku soo dhimata la weydiihayo warnabada nin waalan ayaa u yimid aroortii nima shabaab oo fafadhiyo qaxwo cabaya meel makhaayada wuxuu yidhi soo shabaab maa idin waa idhaaden haa maxaa idin fariisiyo yidhi maxaa jirayaa wuxuu yidhi war maalinkan inaad dadkii hoos jiray kor u soo dallacdaan dadaa kor joogana hoos geysaan shaqadiinnu ahayn fadhi miyaa idin yaalyaha yoomadiina ninka socdu yidhada shaabtiin ninkaas maa waalan mugga nimankaasoba shaqadooda siday ahayd ugu tilmaamaye war hadda ka hor afhayeenkii ciidanka yuganda ee amisom beriijiye buguuka wuxuu yidhi shabaab nimanka la yidhaahdaa shaqo badana oo karti badana oo orod badana oo adkaysi badana allaw yaa dantooda waafajiya iyaguna markaas waxay u bixiyeen banaana buguuku aryaa buguuka nimanka waa u duceeye yaa ka aqbalaahe war ninka ajnabiga ahaa maalindhow aeroboorka laga qabtay isagoo waxa ildaha wax ka keena wata xabsiga dhexaa loo gudbiyaa layidhi horta ninka caddaanka xabsiga dhexe habe loo gudbiye madi toor muusaa xukuma mase korneyl suutaa xukumay war lama xukumin inta baaris ay ku socoto ayuu xabsiga dhexjiifaya waa markii u horreysay toddobiy labaatan sano kadib xabsiga aan dhigno nin caddaan ah weliba haysta laba dhalasho welibana ka soo jeeda dalalka waaweyn ee reer yurub taasina waxay caddaynaysaa inay soo noqotay dowladnimadii sharcigana loo siman yahay markaa ra-iisul wasaare bangiga dhaxana ma nin ingiriisa la geynayaa xabsiga dhacana ma nin ingiriisaa lagu xiraya yaa ingiriis maa loo daaha kii la raacdeeyaba ingiriis ow ahay ayaa kamaanahoo la'nahay war xabsiga dhexe daashi al-shabaabaa ku xirane ninka caddaanka ama wadna xanuun u dhintaa war inuu ayaga la shaqaynayo sooma dhici karto anigu inuu ayaka ku biiraanba ka cabsaha war war ma haysaane gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi wuxuu ku biiray yufuudda garowe isugu tagtay marka ma arbitaru ka noqon doonaa khudbooyinka idka soo horjeeda meesha laga arin doono mase isagaaba qayb ka noqon doona khudbooyinka meesha ka dhici doonaa kaftan kulul weeyaa la yidhi oo kalamaana kafta waraaqad ku qoranna lagama ogola
raalli ahaada hadda waan kaftamaynaa ee madaxdii sarsare oo kala hore sawdka lagu doortay iyo kuwii saluugoo wakhtiga sugi aqoo waayey garowgow sallaxay baa layidhi suuq siyaasi ah aryaadhaha madaxda puntlandna waxay dhihi doontaa martida noo timid ee kalamaanka raalli ahaadha kuwa horuu joogee kalamaanka ahayna raalli ha ahaadeen shirif horaana waxau ahaay how rijaal inyari loo qaalay raalli ahawna ka rabta rijaal intari loo qaalay raalli ahawna ka rabta haye waraadhaa madaxweynaha hirshabeelle baarlamaankii hirshabeelle markuu wasiiro iyo wasiiro dowlayaal iyo wasiir ku-xogeenayaal ka wada dhigay oo dhammaantood ay wada taabiceen ayuu maanta kalfadhigu u furay xeeladaas nabadii noo loo bartay waa arday imtixaan ku baasi warni gaashaana la yidhaa ogaashay tubti tush lama celshaan waari ama aniga uu madax iga dhigay xagbadu ka bajirta waxaas war mijoobkaa dhigaya dulqaado muga maja la iga dhiga maanaa laygu hadaafaa muga arrima rabo warnimiya wala waashiidin wala siin sheegoy gudoomiyaha baarlamaanka nebey mursal baydawjanaha kunagadi xaskunagada muhuma abuu mansuurna macadhiine ogaadehe war siduu sheegay abuu mansuur inuusan soo daynayo inuusan xilka ka tegin isku darsan maayo gudoomiyaha warka ku celsha warwar ma haysaane shiinuhu adeeg cusub oo tiknolojiyaha soo saaro oo moobeelkaaga aad ka isticmaalayso ablikeeshiga asdaad isticmaasho oo moobeelkaaga ku isticmaasho qofka daynta kugu leh shan kiilomitir markuu ku soo jeed moobeelkaaga ka ogaanaysaa kadibna jiiraan la rogmee tolow shiinaa majaadwalay leeyihiiniyo warna miyaw shiinaa tuugi warkaad imbirati tuugi warkaad imbirati array kaasu ana ugu raylaha afro badanaa dayn ugu leh war-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wuxuu yidhi switzerland inay afar safaarood ku lahaato etoobiya eritrea jabuuti iyo soomaaliya looma baahna mustaqbalka dhowna hal safaarood inay la rajaynaya buu yidhi war afartaa wadan waa ogolnahay inay switzerland hal safaarad ku yeelatee caasimadu waa tee ay ka furanaysaa war caasimada gaalkacaya la yidhiya taas haddii addis ababa laga furo nabe inaanaan yeelay waryaa meesha rabaan ay ka furanayaan maadaa kaa xiga warmayn isku dambaydha wiil buu
aad iyo aad i mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kale maanahay wanaagsan kusoo dhawaada heesta bilowga barnaamijka idin balqaaday heestaas oo la yidhaahda soomaali guracanaya caywax gabagaboodtahay barnaamijka uu soo saaran la socodsi anigu xasan maxamed farsamo uu iska lahaa saaxiibka sharmaka maxamed maxamed sharmaka sulo tan intaan barnaamijkan dib daba u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
amariyo hargeysiyo xudunta jigjigayiyo xeebaha jabuutiya gaarisiyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanta haran baweetow yaa kala xaseeyo xayndaa ku kala xidhay xayndaa hargeysa iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiga gaarisi iyo xariirte Somalidan ku kala hayan ku kala hayan shanta kala mawdo kala kala hasayo ainda ku kala xiran ku kala xiran Oy Somali wayne Oy Somali wayne Oy Somali wayne qoshadayda somali waxaaday in badoona lagu xidhay ee xeer wadaagiyo xidhiidhkay lahaayeen xaqeedii la kala jaray ayaanan igu ka xumahay ka xumahay xashishna qoshadayda somalina la kala xaaday in badoona lagu xidhay ee xeer wadaagiyo xidhiidhkay lahaayeen xaqiiqdii la kala jaray ayaanan igu ka xumahay ka xumahay xaasha lilaahi adegsanayn umaaliyomiya dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysa xaasha lilaahi adegsanayn umaaliyomiya dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysa xil jeceley somalaay xil jeceley xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatooy xaqiraada badan iyo xiqdiga ku loogaye xusuustaada dib u eeg haruntii baweyntaay xiisadii oo dhibaatada xamar xoolo darashaay haruntii baweyntaay xiisadii oo dhibaatada xidhiidhiga sokeeyo xigteyo qarabooy babkan xawliga kacay ha u noqonin cabee xalka nabada amniga qof kasta xilgooniga sukeeyo xereediya qaraaboy dadkan xawligee kacay ha u noqonin xaabe xankanaaga amniga qof kasta si gooniga ha iska saaro xaggiisa